playing you the pop music you love right here on VOA1, The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com duur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa sabti taariikhduna ay tahay afarta bisha sebtembar sannadka laba kun iyo koob iyo labaatan dhegaystayaal haatan saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdiiyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay lixdii iyo barkii subaxnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono urur dhallinyaro ah oo ku dhiirigeliya dhallinyarada kale akhriska oo magaalada muqdisho ka jira
naadiyani horta waxaa waaye muhiimadda waxaa waa akhriskiiyo qoraalka waaye ummad soomaaliyeed mar walba waxaa la dhahaa dee wax ma akhriyaan wax lee sheegaana la dhahaa sidaas darteeda anagoo taasi aan ka duulayno ah waxaan sameynaa naadi akhris iyo qoraal ah
ciyaarihii iyo weliba qodobo kale dhegaystayaal iyo weliba dhinacii heesaha ayaad ku maqli doontaan idaacaddan duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida ugu yaraan konton kun oo qof oo ah reer afghanistan ayaa la filayaa in loo ogolaado inay maraykanka soo galaan kadib markii kaabuul la qabsaday arrintuna qayb kaasi waditaanta ballantii lagu caawinayay dadkii gacan siiyey maraykanka ah markii halkaasi uu joogay iyo weliba kuwa kale ee sida gaarka ugu nugul xukunka kooxda daalibaan sida uu sheegay xogayaha arrimaha gudaha waddankan maraykanku maalinnimadii jimcihii shalay kumanaan afghanistaaniyiin ah ayaa lagu sameeyey baadhitaana dhinaca amniga ah kuwaasoo yimi maraykanka si ay u bilaabaan hannaankoogii dibudejinta hase yeeshee tirada amaba inta iman doonta iyo weliba muddada ay qaadan doonta ayaa weli ah su-aal furan sida uu xusay xogayaha arrimaha guduhu mar uu ka hadlaya ee dadaalkan la wado waxaana warfidyeenada u sheegay in ballankoodu yahay mid ay ku salgaadhayaan tanina aanay keliya ahayn wax dhowr toddobaad soconaya balse aanay nasan doonin ilaa iyo ay ka gaadhayaan hadafka amaba yoolka u dambeeya xarunta dheexe xakamaynta iyo weliba ka hortagga cudurrada ee waddanka maraykanka ee c d c ayaa warbixin ay baahisa jimcihii ku sheegtay in coronavirus uu xanuun daran ku keeni karo carruurta yaryar iyo weliba kuwa kurayda ah laga soo bilaabo dhammaadkii bishii juun ilaa iyo weliba bartamihii bishii aynu soo dhaafnay ogs ayaa uu jiray sarawkaaca ah nooca sida xooggan u faafee dalta tirada toddobaadlaah ee dadka cusbitaallada loo dhigo oo waxyaabaha lala xidhiidhinaya covid sagaal iyo toban ayaa tirada carruurta ay kordheen shan laab iyadoo dadka cusbitaallada la dhigayaana ay toban jibaar kuwa aan tallaalnayn ay badan yihiin marka la barbar dhigo kuwa tallaalka dhammaystay ee da'yarta ah sida daraasadda lagu sheegay dhinaca kalena waddanka indiya ayaa wasaaradda caafimaadku ay sheegtay subaxnimadii sabtidan maanta in labayo afartan kun lix boqol iyo sideed iyo toban kiis oo cusub oo xanuunkaasi lasoo tilmaamay amaba lasoo wariyey afar iyo labaatankii saacadood ee lasoo dhaafay halka saddex boqol iyo saddex boqol iyo soddon qofna ay u dhinteen xanuunkaasi mar kale duhur wacana wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda barnaamijka duhurnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatana ku soo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada ah oo uu magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey waryahayaga cabdicasiis barrow iyadoo aan ku eegayno naadiyada akhriska ee ka dhisan soomaaliya oo ay ku midoobaan dhallinyaro waxbarashada ku jira islamarkaana kaalin ka qaadan karaa tayeynta waxbarashada ee soomaaliya
qalooyinka waaweyn ee soomaaliya waxaa aad u samaysmaya naadiyada akhriska iyo qoraalka ka shaqeeya oo ay ku midoobayaan dhallinyarada ku jira heerka waxbarashada sare ee dalka naadiyadan ayaa sannadihii ugu dambeeya soo saaraya da-yar badan oo qoraaya iyo kuwo badan oo jecel wax akhriska arrintan ayay dad badani ku tilmaameen inay tahay howl wanaagsan oo kaalin ka qaadanaysa kobaca waxbarashada iyo tayada aqoon-yahanka da-da yar ee soomaaliyeed naadiga garaad kobac waxa uu ka mid yahay golayaasha ka dhisan muqdisho ee ka shaqeeya qorista iyo akhriska waxay sidoo kale hogaankiisu uu ku yimaadaa hannaan doorasho oo daah furan oo xubnaha ku midaysana ay ku doortaan cidda hogaanka u noqonaysa yuusuf abuubakar oo ah guddoomiyaha naadigan iyo burhaan maxamed oo horey u soo maamulay garaad kobac ayaa igala qayb galaya toddobaadkan barnaamijka madasha dhallinyarada oo aan idinla socodsiin doono anigoo cabdilcasiis barrowa marka hore soo dhowo burhaan iyo yuusuf waa idinkaga mahad celinayaa wakhtigaadna siiseen waxaan rabaa bal inaan ku hormaro burhaan waxaad iga warantaa naadigan akhriska loo sameeyey oo dhallinyaro fara badan ay ku xiran yihiin sida aan arkay goorta aad aasaasteen iyo waxyaabaha qasbay in la sameeyo iyadoo naadiyo kale oo akhris iyo dhiirigelinta qoraalkaba ka shaqeeya ee caasimadda soomaaliya ka dhisan
yahay waa mahadsan tahay cabdicasiis dabcan naadigan waxaa la aasaasay laba kun sideed iyo tobankii dhallinyaro ayaana aasaastay bacdama ay arkeen in maaragta xaggaas ay ka jirto bannaanaan loo baahan yahay in maaragta doorkaas akhriska iyo qoraalka iyo dhiirigelintiis guud ahaan laga shaqeeyo oo waqti la geliyo oo dhallinyaradu ay helaan maktabado meelo ay wax ku akhriyaan iyo asxaab kaleetoo la macnaha la la fikradao ay la bahoobaan oo gurubyo ay iskula biiraan oo sidaas ay maaragta wax iskula akhristaan oo waqti ay wada qaataan marka naadiga sidaas ayaa sababtaas ayaa dhaliday waxuuna ka shaqeeya arrintaas iyo arrimaha la xiriira dhiirigelinta akhriska wax qoridda maqaal wadaagidda iyo ugu badnaan buug qoridda iyo wixii kaleetoo la xiriira arrimaha maandhiska akhriska iyo qoraalka waa tahay yuusuf waxaad maanta la wareegtay xilkii naadigan iyo hogaankiisa adigoo horeyna xubin uga ahaa waxaad iga warantaa inaad la wareegto xilkan ma waxaa ka horreeyay inaad doorasho samaysaan sideese hogaanka maamulka iyo naadigan akhriska ka shaqeeya uu dhisan yahay haddii aad tafaasiil naga siiso aad iyo aada umahadsan tahay naadiyani horta waxaa waaye muhiimada waxaa akhriskii qoraalka waaye ummad soomaaliyeed mar walba waxaa la dhahaa dee wax ma akhriyaan wax lee sheegaana la dhahaa sidaas darteeda anagoo taasi aan ka duuleyno ah waxaan sameynaa naadi akhris iyo qoraal ah rag badana naadiga xilal kasoo qabtay mar walbana waxay ahayd sanad walibaba waa gudoomiye cusubaa la dooro jiray anigana hadda meesha doorashaa ku imaaday oo magacaabis maana ku imaanin doorashaa ku imaaday muhiimada ugu weyn waxawaaye inaan wax akrino ummadeynana aan gaarsiino in wax la akriyo ay tahay mid aad u wanaagsan wax akrintana inaan meel fiican aan ku gaari karno
waa tahay burhaan xilkii maantaad ka tegaysaa yuusuf baad ku wareejisay waxaad iiga warantaa waktiga aad shaqaynaysay maxaad la soo kulantay oo ku saabsan dhallinta inay wax akhriyaan iyo dhiirigelinta aad samayseen ma jiraan wax caqabada oo kaa hor yimid bal haddii taas qudhaada tafaasiil naga siiso aad yaad umahadsan tahay way jiraan horta caqabado hawl walba caqabado way leedahay caqabado weliba xataa aad iyo aad maaragta u culus oo la gaarsiiyey heer inaan maaragta xoogaa waxyaaba badan oo aan higsanaynay ay noo suurtageli waayaan caqabadaha marka aan xusi karo waxaa ka mid a horta xirfadihii dadkii iyo waxawaaye dadkii wax kula qabanayay inta badan oo qof walba wuxuu u baahan yahay manaa dadkii wax kula qabanayo oo nugulanagu xeera ama xafiisyada igu magacawnaa ama aan arrimaha igala shaqaynayay oo intooda badan xoogaa xaggooda caqabado badan ka jirtay aan u sababaynayo xoogaa xirfad yari guud oo dhallinyarada soomaaliyeed haysata dhinacyo badan markii loo fiirsho oo xaggii dulqaadka xaggii arrimaha xalinta arrimo badan oo munaasaba xiliyo adag in la xaliyo u baahan marka taas markii laga soo tago arrimo kaleetoo si guud qoraalka iyo bahda akhriska u wajahayo oo maaragtay la xiriira xagga maaliyadda oo kale caqabada u weyn oo maaragtay waxyaaba badan adaan ay noo suurtagelin waxaan qorsheen ahaa inaan maaragtay maktabad weyn oo babliga aan samayno laakiin arrimo maaliyadeed awgeed ayay noo suurtageli weyda inaan waqtigaas ku soo aan maktabad macquula aan samayno laakiin bedelkeeda waxyaaba badan isku daynay marka arinta maaliyadda arinta laftigeeda maaragtay dhaqaalaha oo iyo arrimaha amniga iyo arrimaha xataa siyaasadda xataa laftirkooda oo ay saameyn dhinaca markii laga firsho way nagu leeyihiin marka caqabado way jireen caqabado aad fara badan ayaa jira marka kuwaas ayaan ka cusi karaa aad iyo aad umaadsanta yuusuf ee caqabadaha burhaan uu ka sheekaynayo adigay hadda ku hor yaallaan oo shaqadii la wareegay maxaad eh, ka baratay shaqadii ninkan uu qabtay guddoomiyihii hore ahaa iyo in dhalinta la wacyi dhiso marka laga yimaado waxyaabaha aad adiga qorsheynaysaa waxyaabihii ay raggan kale gaari waayeen qayb may ka tahay in ha aad iyo aad u mahadsan tahay in barnaamijka in waa naadiga keliya un wuxuu ku saabsan yahay aqriska iyo qoraal waa weli xitaa yacni magac soomaaliyeed xitaa muusan ku darsoonin xitaa aqoonsi sidaa naadiga ma lahan oo xagga iyo dowladda wax aqoonsiga kuma haysto laakiin insha allahu tacaala waxyaabahaas oo dhan waxaan rabnaa inaan yani aan ka miro dhalino aan gaarsiino sanadkaas walow uu sanadka uu iska yaryahay haddana waxyaabo badan aa aniga igu duugan iyo waxyaabo gudoomiye burhaan uu yacni in yar oo xoogo caqabado ku noqday inaan sii xalino oo kadib aan sii gaarsiinaan rajeynayna hadduu ilaa raalli ka noqdo Eh, gabdhaha k- eh, qaybta ka ah ee ururkan akhriska ah waxaad iga warantaa inta ay dhan yihiin iyo haddii ay jiraan fursado uga bannaan shaqooyinka ay qaban karaanoo aad haysaan ma jiraan amaba hore ay gabdhuhu u qaban jireen in ha in naadiga horta ugu badnaan waa waxa hadda oo ka kooban waa gabdhaha u badan oo wiilalna way ku jiraan balse laakiin doorka gabdhaha aad iyo aad u muhiimsan yahay wayna sameeyaan xilal badanaa jiro oo gabdhaha ee naadiga ka haayaan way jiraan in sidoo kale waxaa kaloo jiro in waxyaabaha ugu muhiimsan oo naadiga oo walow maanta gudoomiye burhaan oo aad yacni yacni dadka soo xaadiray dadkii oo qoraala maqa- maqaalada tirada badan qorayay yacni aad u abaalmariyay badankoodana oo gabdho ahaa waa gabdhaha door muhiimsan ayay ka qaataan barnaamijkani waana gabdho badan waxaa la helaya naadiga ka tirsan oo bugaag qoray gabdho badan waxaa la helaya oo naadiga ka tirsan oo xitaa wiilasha ka aqris badanaa la helaya oo wayna jiraan insha allahu tacaala waana rajeynaynaa in xitaa naadiga ma lahan gudoomiye ku-xigeen ma lahan insha allahu tacaala xitaa gudoomiye ku-xigeen naadiga xitaa waxaan u magacaabi doonaa gabar aan rajeynaynaa si doorkooda ay usii wataan Eh, burhaan guddoomiyihii hore ayaad ahayd oo naadigan hogaaminayay Eh, waayadii ugu dambeysay dadka wax qora ama kuwa wax akhriya ee cilmiga la saaxiibka ah waxay aad u dhaliilayeen hanaanka wax loo qoro iyo fikradaha sida loo ceriyo dhallinyarada maanta oo qaarkood la leeyahay qofkii oo aan garaadkiisii iyo aqoontiisiiba uusan gaarin inuu buug qoro ayay durba ku degdegaan halkay ahayd inay wax badan akhriyaan oo wax badan oo aqoona ay qaataan dadka wax qora ee aad la kulantaan ee dhallinta ah cilladahaas ma ku aragteen Een, waa run waan ku aragnay Een, wayna jirtaa in maaragtay qofku uu isagiiyoon xog badan hayn isagiiyoon dacaadiisa gaarin uu sheegto inuu macluumaad badan uu soo gudbinayo xogo badan oo uu hayo buugtii uu qorayo way jirtaa aad iyo aad u jirtaa taas wayna badan tahay Een, xagga maqaalka buugta kaliya maahane qoraalada xataa waxaa dhacda in dad maaragtay qoraalla ay sameeyeen lasoo inta lasoo qaato uu qofku uu iska dhigo inuu asagu maaragtay uu asxaabtiina uu la soo wadaago oo hatta danba dadka maaragtay inta badan aan hadeer aan ugu badan oo qoraalmooyinka sameeyey badankooduba xogta ayaga ma leh ee dad kale ay kasoo qaateen oo xubno noocaas oo kaleeta way jiraan marka taasna waxaan isleeyahay waxay sabab u ah een, nidaam darrada guud ee macnaha ama nidaamka cadaaladda oo kuley waa arrin annaga naga sarreyda qofkii waxa waaye waxaad wax u qorta anagu ma dhihi karno ama wixii uu qoray iyo wixuu nala soo wadaayo kuma celi karno arrintaas marka waxay ka fiicnaa lahayd maaragta arrin waxaa samee door kaloo bannaan oo hay-ado dadka kala saara iyo nidaamyo dadka kala saara inuu jiro ha dadka caqligooda bisaa kala saara iyo maaragtay kartidooda qof walla qofkii qofkii u garta inuu buug qori karo dad waxaa laga yaabaa xogo badan iyo macluumaad badan hayo una qalma inay buug qoraan oo buug badan dadka la soo wadaagaan inaysan buugtii aysan qorin oo ay dib u dhigtaan oo ay leeyihiin weli annaga cilmiganu waa yarya halka dad kaleeto xogtoodu aad u yar tahay ama siyaabo kale ay dhiirigelinayaan ay buug badan qorayaan oo aad iyo aad weliba shan lix toddoba ay sii marka qaar gaarsiinayaan inta badanna aysan wax ay akhriyeen iyo macluumaad badan uusan ku jirin buuggii un ay tahay waa un qormo ay tahay maahane marka dad naga sarreeyay u baahnaa leed arrintaasi oo dowladda ama ururo kaleeto arrintaa ka shaqeyn marka urur noocan oo kale inuu muqdisho ka dhisan yahay maxay faa'iido u leedahay bulshada iyo daa'irtaba aad iyo aad waxay horta faa'iido badan ayay u leedahay Waan meel saan horeba kugu sheegay waxa waaye aad ka heli karta dad badan oo qofka lamaan ah ama ku aragti ama ka agdhow uu u weeshado asxaab uu ka dhigto oo uu ku hormariyo een, waxyaabaha uu soo bandhigayo tusaalahan oo kale annaga waxaan leenahay gurubyo eh, ama macnaha social mediaha ah Een, waxaanu sameynay qofkii markii uu wax soo qoro uu kasoo falceliyo booggii uu akhriyey ama xogo kaleeto macquula uu nala soo wadaago asxaab maarata la falanqaydo oo uu la soo wadaagi karo ayuu helayaa oo oo maarata la fikradahoo oo maskaxdoodu macnaha dhinacaas ay u jeedo marka sidaasoo kale xaggii social mediaii markaan kusii baahino dad badana markaas kasoo falcelinaya marka qofkii sidaas wuxuu ku heli karaa dad maaragtay uu xogihiisa la wadaago marka arrintaas sidaas ay muhiim u tahay in qofku uu ka mid yahay naadigeen oo kaleeta
yuusuf qoraalkaad ka sheekaysaan iyo akhriska dhallinyarada in la wacyigeliyo iyo dal burbursan oo dhibaato ay ka dhacday oo hadda uun dib usoo kabanaya welina siyaasadiisa dowladnimada aysan fandhin ayaad ka shaqaynaysa waxaad iiga warantaa daayarta halkan ku jirta sidee meelaha ay diiradda saaraan inay wax ka qoraan ama ay jecel yihiin inay ka sheekeeyaan ma siyaasadda uunbay ku saabsan tahay ma arrimaha bulshada ayaad xoogga saartaan xaggee ka warantaan qoraalkeena xaggee u badan yahay horta ugu horeen anaga badanaa horta wax qoraalka yani qofka markuu in badan wax aqriyo wax qoraa dadka yani steeb koowaad ama waxyaabaha ugu horeeya dadka mar walba naadiga kusoo biira aan ku dhiirigelin waxay tahay horta inuu wax aqriyo qofkana oo aqriyo waxa uu jecel yahay maanta haddaan dhaho aniga oo yani arrimaha taariikhaha aniga oo jecel haddaan buwaag kale a isu mashquuliyo xooga waxaa waaye aqriska raaxa igulma yeelanayo in wax inaan aqriyin waa ka caajisaya marka qof walba waxaa ku dhiirigelina wax asiga uu jecel yahay inuu aqriyo hadduu taariikh yahay haddii yani madadaalo kale ay tahay oo aqriyo kadib intuu asiga aqriyo in la mid ah markaa uu qoro marka mar walbo dadka wax qorayana yani wax qoraal soo gudbinayana waa wixii in badan ayaga aqriyeen ay kusoo gudbiyaan
xirfadaha oo kale in dhalintu ay wax ka qoraan ama ay darsaan soomaaliya aaday ugu yar tahay dalalka hormarana dhalintiisu sidee xirfadaha ay u bartaan ama ay wax uga qoraan ama ay u naawilaan ayuu horumarka ay ku gaaraan welina ma lagu fikray in dhalinta maanta wax qorta dhinaca xirfadaha ay wax ka yiraahdaan ama ay wax ka qoraan iyo amaba ugu yaraana cilmi baartaan si wax badan loo ogaado in haa haa in maasha allah dad badanaa jiro yani sida dunida kale a u gaarna anaga waxaan sameynaa dee buwaagtooda inaan qabanaa turjumnaa yani waa la turjumaa dad badanoo soomaaliyeeda jiro yani buwaagtaasi turjumaan den buwaagtii markii la turjumo dadkii way aqriyaan markay aqriyaan kadib mar walbo anaga aa waxheelana oo mar walbo xirfada cusub kale aa dunida aan kusoo biirinayna kamid tahay marka ugu horeyn towdaa qabanaa waan turjurnaa deetana wixii inooga soo baxa teena aan ku dabaqnaa marka halkii ayaga joogaan meel ka sareyso inaan gaarnaa mar walbo aan ku haminaa burhan dhinaca akhriska oo kale sidee u dhiirigelisaan dhallinyarada idigu xiran dadka xubnaha ka ah naadigan keliya miyaad u yeertaan oo akhriska qayb ka ah se guud ahaan cid kastoo dhallinyaraayo muqdisho joogta ooy soo gaari karta ayay u furan tahay naadigan inay kusoo biraan aad iyo aad waa dadka dhan horta way u furan tahay oo dabcan shuruudaha jira shuruudahaas qofkii maaragta kasoo baxo dhan way u furan tahay si gaara marka laba arrimood ay isugu jiraan xubnaha naadiga arrimuhu badanaa ayagay quseeyaan oo arrimo sanadla macnaha ma bilaah ama asbuuclah aan qabanno oo xubnuhu ay ka qayb qaataana jirta wixii guud ama tababara ama wixii kaleeto ay bulshadu nagala qayb qaadan karta iyaguna way jiraan sidaasoo kale marka tababaro dad maaragtay xoogaa aan xooga badan iyo macluumaad badan ku tumayno bulshada haldoorkoodii oo mararka qaarkood asuuno oo maaragtay bulshadana kaleetana nagala soo qayb qaadato xubnaha naadiguna ay si gaara ay fursadaas ay jaanis ugu helaan inay maaragtay ka faa'iidaystaan marka labada dhinacba way isugu jirtaa oo xubnahana si gaara macluumaadka way u faa'iidaystaan si bulshada kaleetana qayb way ka tahay oo barihii bulshada iyo waxyaabihii la xiriiray dhinacyadaas ayaa anagana maaragtay waxyaaba xogahen aan kula aan kula wadaagna wayna naga maaragtay wayna kasoo falceliyaan oo inta badan way nagu xiran yihiin dad badan
waa kartay markii aad fiirisaan marka sida dhalintu ay uga soo jawaabaan dadaalada aad muujinaysaan intee gaarsiisan tahay ma da'yarta iskuulaad ka sare dhigataa xiisaysa shaqooyinkan aad haysaan ma kuwa jaamacadaha bilaabaya dugsiyada sare kasoo baxaa jecel si guud ahaan dhallinyaradao dhan arrintan soo jiidasho u leedahay
meeshaas waa waa muhiim waaye marka intaan anagu aragnay ama xubnaha naadiga ama dadka na soo codsada ama dadka wax nala soo wadaaga boqolkiiba sagaashan wax ka badan waxaan dhihi kara ama boqolkiiba boqolba sida hadda artaan anagu anagu maanaan arag qof ganacsada oo magaalada jooga dhallinyara oo nagu soo arrimaha nala soo wadaaga inta badan ma dhacdo dadka jaamacadaha dhigta iyo dadka maaragtay iskoolada dhigta oo weliba xataa secondaryga dhigta labadaas qaybood kaliya ayaa xubnano ka ah naadiga si guudna macalimiinta xataa jaamadaha dhigaa way ku yaryihiin oo dad kooban ama dadka aan tusaalan oo kale shaqeeya ee magaalada ku jira inta aan anaga aan ognahay waa dad aad u kooban dadka naga qaybta ayaguna codsada inaan maaragtay aanan toos aysan xubin u noqon ay noqdaan xibin aan joogto ahayn aan noqda inta badan saasay codsadaanoo kaliya aan maaragtay say xogow usoo gaaraan kaliya marka waxaan kuu sheegi karnaa dadka nagu xiran ama dadka aan war inta badan arrimahan daneeya inta aan ognahay ama xogaha noo diwaan gashan dhammaantood ama dhammaantood wax ku dhow waa dadka waxbarashada ka shaqeeya oo ardayda akhyaarteenala socotahay toddobaadkan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo idinkaga imaanaya muqdisho tan iyo kulanti dambe waa cabdilcasiis barroweyd leh u warsan iyo salaama
waagaag dhegaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga cabdicasiis barrow oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi madasha dhallinyarada in ka badan labaatan saxafi oo tababar ku saabsanaa loo qabtay tababar ku saabsanaa dhinaca wararka tabinta xuquuqal aadamaha ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada beledweyne warbixin tababarkaasi ku saabsan waxaa jawhar nooga soo diray wariyahayaga xuseen xasan dhaqane
tababarkan oo socday muddo saddex cisho ah ayaa ka qaybgalayaashu waxa ay ku baranayeen habka loo tabiyo wararka xuquuqul aadanaha tababarka ayaa waxaa loo qabtay wakiil wareedyada tviyada iyo idaacadaha maxalliga ah ee ku yaala magaalada beledweyne tababarka waxaa soo qabanqaabiyey ururka suxufiyiinta soomaaliyeed ee s j s xiriiryaha barnaamijka s j s axmed maxamed iyo qareenka ururka suxufiyiinta soomaaliyeed cabdiraxmaan axmed xasan ayaa hadallo dardaaran ah u jeediyey suxufiyiintii tababarka ka qayb galay saddex maalin oo juhdi ah kadib maanta waxaa inoo soo xirmaya ilaahay mahaddiis tababarkii aan bilownay maalintii arbacada ahayd oo ay taariikhdu ahayd kowda sebtembar labada kun kow iyo labaatanka marka xigtana waxaan uga mahad celinayaa madaxda s j s iyo raggii u dhabar adeegay saddexda maalin in ay gudbiyaan aqoonta ahayd sidee loo tabiyaa wararka ku salaysan ama ku saabsan xuquuqda aadanaha intaa markaan ugu gudbo wixii saddexda maalin inoo soo qabsoomay aniga wax badan ma dhahayo waxaan idin dhahayaa halkan yaanan looga tegin wixii saddexda maalin aynu barannay aynu gaarsiino dadka kale ee aanan nasiibka u helin sidoo kalena aynu ku dabaqno shaqadeenna maalinlaha ah iyo wararkeenna hana mar walbana il gaara ha lagu dayo wararka arimaha xuquuqda aadanaha ku saabsan iyo sidoo kaleete arimaha bini-aadamnimada ah sababtoy tahay wararka siyaasadda aad bay u tiro badan yihiin laakiin wararkan saa looma eego waana wararka ugu saamaynta badan caalamka sababtoy tahay waan idiin sheegay dad fara badan oo caalamkan heer ka gaaray sababo la xiriira wararka xuquuqda aadanaha iyo wararka arimaha bini-aadamnimada oo ay tabiyeen darteed
hal arina muhiim ay tahay soomaaliya maanta waxay u baahan tahay in laga hadlo waxyaabahan la yihahdo xuquuqa biniaadamka human rights issue waa mataqaana arrimaha ugu muhiimsan soomaaliya maanta ay aada ugu baahan tahay waxaan xamar ugu soo baxnay halkan beledweyne aan nimid hay-addan needna lacagta ay u dhiibtay oo safarkeena ay u qabanqaabisay waxay ahayd in laydin baro waxaa la yidhahdo xuquuqda alinsaan aada iyo aadaan kaga mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa hay-addan ned oo barnaamijkan soo qaban qaabisay
qaar ka mid ah suxufiyiinta tababarka loo qabtay ayaa waxa ay sheegeen in wax badan ay ka faa'iideen muddadii ay tababarka ku jireen
muddo saddex maalin ah halkan waxaan ku qaadanaya tababar lagu baranayo xuquuqda aadanaha kaasi oo waxweyn aan ka faa'iiday maadaama tababarkii ugu horreysay dhinaca xuquuqda aadanaha lagu hadlay aan ka qayb galay muddada uu socdana waxaa macalimiinta ay nasiiyeen cashiro iyo sidoo kale buwaag lagu hadlayay xuquuqda aadanaha oo ay ku qoraayeen waxay qaarkood sidoo kale waxay nasiiyeen dastuurka oo saxafiga maaragta muhiim ugu ah barashada waayo waxyaaba waxaa ku jira saxafiga u hiilinayo marka muddadii saddexda maalin ee halkan tababarka uu igu socday maasha allah wax weyn aan ka faa'iday isbeddel weyn waxaana rajaynayaa in dadka kale uusan nasiib ka saacidin inaan dib ugu celiyo sidii waxaan ku soo bartay halkan in iyagana aan sidaas oo kale aan u sameeyo magaceyga waa cabdinuur cismaan aadan carays aadaan ugu faraxsanahay inaad iga wareysataan seminaarkii saddexdii maalin ugu dambeysay noo socday oo ay qabanayeen s g s markaasi beledweyn si wanaagsan barnaamij qurux badan ugu qabtay saddexdii maalinna waxaan ka faa-idnay aqoon markaasi aada u weyn oo ah in habka wararka loo tubiyo wararka markaasi xuquuqda aadanaha sida markaasi dadka barakacayaasha ah sida dadka colaadaha kasoo barakacay wax badan ayaan ka faa-idnay waana ku mahsan yihiin macalimiinta noo bixinaya oo ah macalimiin aada markaas u firfircoonaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka hiiraan xuseen cismaan cali ayaa ka mahad celiya dadaalka uu ku bixiyey ururka suxufiyiinta soomaaliyeed in uu tababar u sameeyo suxufiyiinta ka howlgasha magaalada beledweyne
waa u mahad celinaynaa runtii xaqiiqatan aqoonta aynugu soo siyaadiyeen iyo waayo aragnimada aynugu soo siyaadiyeen iyo xuquuqda aadanaha oo runtii si fiican loo jeexjeexay meelaha ay ka imaan karto iyo sida looga hortegi karo iyo mas-uuliyadda naga wada saara dhammaantayna inaan aan ka dhiidhino macnaha xadgudubka inaan ka dhiidhino sa macne waxaa waaye in qof bini aadan aan lagu xadgudbin macneed marka lasoo gaabay saas waaye xuseen xasan dhaqane v o a magaalada jowhar
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyaha iyaga xuseen xasan dhaqane oo warbixintaasi nala socodsiinayey halka weli aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta markana aynu dhinacii kaalmaha heesaha jalleecno islamarkaana aynu wada dhegeysanno codadka fanaaniinta najmo nashaad iyo weliba qamar sugaani heestaasina ayaa dhegaystayaal ugu dambaystay idaacadeedii duhurnimo tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
murugta waa laga baxaye
kaxeeye